barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efimada geeska afrika afrika iyo caalamka o dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaanna waa v o a washington sideedda bisha koowaad ee sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee toddobaadka maanta waxaad ku maqli doontaan oo halkan idinkala socodsiin doonaan raahda jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah saare cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan gobolka virginia ee waddankan maraykankan oo isugu yimid kulan ay tabarucaad ugu ururinayaan dadka qaba xanuunka dhimirka
bilowgii waxay ku bilowday markaan nineteen jir i was just nineteen years old two thousand nine waxaan ku bilaabay ogoonta naasacido so ogoon orphanage furna in muqdisho we had two hundred laba boqol ilmo aad ku keena four years orphanageka waday markaa waday orphanageka maxay ahayd wax ku saabsan math science history and english waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan tartan orodka ah oo dhallinyarada boosaaso loo qabtay dhinacii heesaha inta barnaamijka uu socdo ayaanan ka marnayn waxaana ka mid ah heesta aan idin hayno
xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan sidoo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida
ra-iisul wasaaraha israel benjamin netanyahu ayaa golihiisa wasiirada sabtidii u sheegay in qaramada midoobay ay taageerto qaxootiga reer falastiin ay dhibaato sidoo kale ku yihiin israel iyo jiritaankeeda waxaana uu ku baaqay in guud ahaanba la xiro xaruntaasi lagu taageero dadka qaxootiga netanyahu ayaa waxa uu ashtako markaasi ka muujiyey hay-adda taageerta qaxootiga ee marka sida uu sheegay diiradda saarta falastiiniyiinta qaxootiga waxaana uu sheegay in dhibaato ay ku yihiin arrinkaasi jiritaanka israel waxaa jirta in hay-addaasi ay sheegayso in ilaa iyo shan milyan oo qaxooti falastiiniyiina ay xaq u leeyihiin in hadda gargaar la gaarsiiyo kuwaas oo ku goodoonsan meelo ka mid ah dunida carabta gaar ahaan sidoo kale lubnan syriya jordan iyo sidoo kale galbeedka ghaza
baarlamaanka dalka iiraan ayaa yeeshay kulan albaabada ay u xiran yihiin axaddii toddobaadkan si ay u dhegaystaan wararka la xiriira banaanbaxyo dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay dalkaasi loona dhegeysto sidoo kale cabashada dadka banaanbaxyadaasi dhigaya oo ka xun sida ay sheegeen dhaqaale yaradii soo wajahday waddankaasi sharci dejiyaasha ayaa su-aalo weydiiyey wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi cabdulraxmaan raxmaani vasli iyo sidoo kale wasiirka amniga ah iyo madaxa golaha amniga qaranka ee dalkaasi kuwaas oo wax laga weydiiyey dibadbaxayaasha kusii fiday guud ahaanba dalkaasi wixii ka dambeeyey markii uu curtay sanadkan cusub ee labada kun iyo sideed iyo tobanka madaxda dalkaasi ayaa waxay sheegeen in ka badan kun qof loo xirxiray intii ay socdeen banaanbaxyada dalkaasi ka dhacayey wararka ka imaanaya deegaanka tukaraq ee gobolka sool ayaa sheegaya in ciidamada somalilan ay saaka galeen deegaankaas iyo deegaan kale lagu magacaabo godqaboobe oo horey ay ugu sugnaayeen ciidamada maamulka puntland ciidamada somalilan oo horey ugu sugnaa halka lagu magacaabo gambare ayaa la sheegay in deegaankaasi galeen sida ay sheegayaan wararka aynu ka helayno dadka deegaanka tukaraq waxay toddobaatan kilomitr u jirtaa magaalada garowe oo xarun u ah puntland ilaayo hadda dhinacyada somalilan iyo puntland midna kama hadlin isku dhacyada ciidamadaasi dhex maray sidoo kale ma cadda khasaaraha ka dhashay wixii warare kusoo kordha idaacadaha soo socda ayaad ku dhegaysan doontaan duur wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhagaysanaysaan waa v o a dhallinyarada soomaalida eh ku dhasha ama ku kara dalalka qurbaha ayaa la tilmaamay in qaar ka mid ah ay aad u kooban tahay fikirka ay ka haystaan marxaladda soomaaliya ay ku sugan tahay iyo nolosha bulshada sida ay tahay sabab la xiriirta iyagoo aanan wax badan ka ogeyn ama aanan booqan gobolka iyagoo aanan waxba ka ogeyn ama aanan booqan meeshaay ka yimaadeen gobolka virginia ee dalka maraykanka waxaa dhowaan lagu qabtay kulan ay soo abaabuleen dhallinyarada ku dhaqan gobolka kaas oo ay dhaqaalo ugu ururinayeen xarunta caafimaadka ee xabeeb ee magaalada muqdisho waryaene zaare cabdi axmed oo ka qayb gashay kulankaasi ka dhacay springfield ayaa warbixintan ku eegeysa in badan oo ka mida dhallinyarada ku kortay ama ku dhalatay waddamada qurbaha oo maraykanku uu ka mid yahay ayaanan wax badan ka warqabin waxyaabaha dalka soomaaliya ka socda iyadoo inta badan aysan xiriir toosa la lahayn amabase ammaanka ah oo ah midaanan degganayn meelaha qaarkood aysan u saamaxaynin inay ku socdaali karaan hase yeeshee waxaa dhallinyaro ka badan saddex boqol oo iyagu ka yar da-aadda intooda badan soddon sano jirka waxay isugu yimaadeen kulan ay kaga hadleen caqabadaha ku heeran dalka soomaaliya dadka ku nool oo laga yaabo qaar badan oo ka mida dhalintaasi inaysan weli booqan kulanka habeenkaasi kulmiya dhallinyarada waxa uu ahaa mid ay ku soo bandhigeen dareenkooda ku aadan sidaa ay uga damqanayaan dhibaatooyinka haystaa dadka ay la soo darsaan xanuunada maskaxda ku dhaca saamaynta ay ku reebaan iyo sidoo kale tiradooda oo sii kordhaysa kuwaasoo qaarkood aanan helin daweyn iyo daryeel caafimaad oo lagula tacaalo waxaa dhallinyaradaasi ay dhaqaale ay aruuriyeen ay ugu deeqeen isbitalka doctor xabeeb ee dhinaca dhimirka ah ee magaalada muqdisho mid ka mida dadkii soo agaasimay xafladdaasi waxay ahayd caaliye nuur maxamed oo ah gabar ku dhalatay kuna kortay waddamada qurbaha waxa ay sheegtay tusaalaha ugu habboon inay tahay soomaaliya waxa ay ka og tahay oo ay ka heshay waalidkeed iyo waalidkii dhala sheekooyinka ay uga sheekeeyaan dhaqanto hadalto even hadda soomaaliga yaraa ku hadla everything is from my parents iyo my grandparents awooye bilowgi waxay ku bilaabatay markaa nineteen jir i was just nineteen years old two thousand nine waxaa ku bilaabay Algonquin uh, Asaiba. So Algon orphanage for in Mogadishu. We had 200 labo boqol ilmo. As ku keenay 40 years orphanage ka waday. Markaa waday orphanage ka maxay ahayd wax ku saabsan um, math, science, history and English. Ma ahayn Qur'aan. It was academic orphanage. Mm -hmm. So ay hooyo iga saaciday markaas iyo aabo markay iga saacideen aaba markasta soomaaliya tagaa wuuna degnaa four years hadda mardhow so aaba iga saacido an orphanageka we had security naag ilmaha ilmaha cunto u kariso macalimiin wax kasta it was amazing and then afar sano kabacdi qashqashaag ay nagu bilaabeen nimanka oo meesha jooga oo meesha maamula nimankan magacooda hataa i don't even like that show and markay dadka oo localka maxay naguba bilaabeen nimankan la dagaalo inay dhahaan gaalaa tahay ilmaheena qur-aan kama baraysid maxaa isku dayaysa anaa bartid wax gaalo hadal gaalo war gaalo so qashqashaagka hadadaadiisu bedashay
caaliya oo ka hadlaysa tabarucaadda iyo sababta ay ugu aruurinayaan dhaqaalaha isbitalka doctor xabeeb ayaa waxa ay sheegtay in hooshan ay howl kale uga horreysay oo ahayd tabarucaad caruur iskooley ah oo wax ka baranaysa magaalada muqdisho oo ay ka hirgeliyeen halkaasi doctor xabeebna uu noqday advocate so i became an advocate for doctor xabeeb june sanadka hore markaa noqday wax badanaa ka bartay you know i i waqti dheeraa soo socda doctor xabeeb he's an amazing guy such an amazing person and wuxuu qabto maxaa garta markan ku yar yahay medicationkana ku yar yahay jiridaha ku yar dhulka ku yar cuntada ku yar everything oo ku yar yahay marka i decided uh, na adeer to start with him helping him so to start small and markaasna I came up with the idea to do the event. Uh, I think in September.
Sidoo kale kulankaasi dhallinyaradii ka hadashay waxaa ka mid ahaa Sacdiye Aadan. waxay u aragtaa in waxqabad loo sameeyo dadka dhibaatada ay haysato ay tahay muhiimadeeda in wacyigelin dadka loo sameeyo si markaasi door weynna ay uga ciyaaraan dhallinyarada iyada oo kaleeto ah waxa ay sheegtay in kaalin muhiima ay ka geysan karaan in xanuunada dhimirka ku dhaca haddii la maareeyo la maareyn karo mid ka mida mushkiladaha haysta dadka soomaaliya caliya warsan ayaka waay dadkoo qaanqaabiyey this whole event markay weydiiyeen hesitation ma haysan waxaa dhahay waa ku caawinayaa sababta waxaa waaye waxaan waxaawaye wax oo muhiim ah aniga waxaa waaye mental health waan arkay waxaa waaye wax oo soomaalida badana dhibto xataa si fiican ma loo yaqaan yaqaana sida een, daawo kale maasha allah qur-aanka waxaa waay in lasii wada laakiin waxaa waay daawo kale inaan sii raadsano marka waxaa waaye een, waxa oo muhiim ah waxaa waay horta in laka hadlo een, dad badan in la isku keeno oo in laka hadlo waaye waxaan muhiim u tahay inaan awareness een, dadka tusno een, markaaseeta markaa awareness ka gaarno marka markaad wacyigelin dadka u samaysaan ahmiyad intee leeg ayay u tahay een, kaba soo qaadba dadka ku dhaqan virginia gudaheeda ama dadka soomaaliya ku dhaqan in laga hadlo kulamada noocaan oo kale ahmiyad intee leeg ay u tahay waa wax fiican een, waxaa waaye sababta een, waxaa waaye culturekeena dhaqankeena waxaa waaye markaa ka hadlo dadka oo maskaxda ka jiran wax xun camal aan afiirina laakiin wax xun ma aha haddaa kulligeena bilaabno inaan ka hadalno sida oo aa isla caa- aa dadka dadka oo maskaxda ka jiran aan caawin karno meel een, meel dheer baa gaari karnaa so sababta waaye waxaani een, aan- waxaan ka ka- qaan- qaabi qaabiyey waa tahay okay dhallinyarada marka een, eh, wacyigelin intee leeg ayay qayb ka noqon karaan dhallinyarada adigoo kaleta Een, dhalinyarada wax badan ma qaban karaan dhalinyarada horta een, waxa oo muhiim ah waxaa waa in la ka hadlo iyo in la een, ah, la understand gareeyo waxa issuega ah marka een, dhalinyarada waxaas hadda wado ho- badanaa hooyaha iyo aabaha hooyooyinka iyo aabaha weli waxaa waaye een, ma gaarin fikradaas laakiin hadda dhalinyarada ah, maasha allah bilaabay inay ka hadlaan iyo een, barnaamij yaalahan camal oo maanta inta ka dhacday ee, een, bilaabaan inay een, een, ka hadlaan iyo markaaseeta hooyaalaha iyo aabaha dan way imaadaan waxaa waaye dialogue baa la bilaabaa marka oo understandingkaasuu jiro then waxaa waaye meelo kale aa sii gaari karnaa together inkastoo kulankan uu ahaa mid dhallinyaro qurba joogta ah un u badan oo ay kaga hadleen xaaladda waddanka iyo sida ay gacan uga geysan karaan xaaladaha dhinaca caafimaadka ayaa haddana kulankaasi wuxuu xambaarsanaa muhiimadda ay leedahay in dhallinyaradu ay isu yimaadaan dalkan maraykanka ah dadka weli damqashada ay ku jirto ee waddanka soomaaliya dib u sii eegaya cali maxamuud cali waa guddoomiyaha ururka haweenka naswa ee ka dhisan waqooyiga ameerika waxa ay joogto kulankaasi dhallinyarada waxaase iyagana ay uga duwan tahay dhallinyarada in waddanka dadkii wax ku soo bartay kuna soo koray ee tahay waxaase ay sheegtay in waxyeelada iyo dhibaatada ka jirta soomaaliya ay qayb ka noqon karaan xal u heliddeeda dhallinyarada qurba joogta ah anigu marka waxaan aad iyo aad ugu farxay maanta dhallinyaradan aad iyo aad ugu farxay isugu yimi halkan oo hablahan iyo wiilashan ka soo shaqeeyey oo na soo casumay annaguna inaannu ka eh, taataabanno waxoogaa yar arrintaas een, mas- cudurrada xanuunka maskaxda aad iyo aad ba aan ugu waaninayaa een, hooyooyinka iyo aabbayaasha soomaalida ee caruuraha imika siday uga hadlayeen caruuraha otistika qaba cudurkan la yidhaahdo otismka inaynay caruurta qarinin oo aanay ceeb moodin ee laakiin ay la dadaalaan oo ay wax maaragtay kala qabtaan kuwii dhulka joogayna aynu waxaynu u qaban karno u qabanno oo aynu la dadaalno soomaalida ayaa meelo badan oo dunida ah ku firdhisan waxaana jira jiilal aad u da'yar una tiro badan kuna dhashay ama ku koray qurbaha sida kuwan oo kaleeta soo qabanqaabiya xafladda kuwaasi oo aanan wax aragti dheer ah ka haysan dalka iyo dadka soomaaliya marka laga soo tago inay og yihiin in waalidiintood ay ka yimaadeen waddanka soomaaliya ayna u damqanayaan maadaama ay tahay halka ay u noqonayaan iyo sidoo kale in isir ahaan ay og yihiin in ay yihiin dad soomaaliya marka haddaba taasi laga soo tago dhinaca kale waxaa jira waalidiin fara badan oo si toosa ugu xiran waddanka intii burburka uu jiray inkastoo qaarkood ayse dib ugu noqonin kuwaasi oo sidoo kale carruurtooda ayagana ku talay in ay dalka siday uga warqabaan ayaguna ay uga warqabaan aad iyo aad bay umahadsan tahay zaare cabdixamed ayay taasi ahayd oo warbixintaasi nala socodsiinaysay halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal magaalada boosaaso ee puntlandna waxaa lagu qabtay tartan orod ah oo ay soo qayb galeen dhallinyaro gaaraysa shan iyo toddobaatan islamarkaasina ay ku baratameen masaafo gaaraysa saddex kilomitir iyadoo gebagabadii dhallinyaradaasi ku guulaysatayna la siiyey abaalmarino lacageed tartankaasi oo ay soo qabanqaabisay mid ka mid a jaamacadaha magaalada boosaaso sida uu kusoo warramayo wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf tartankan orodada ah ayaa jaamacadda sahal software oo kaashanaysa wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha puntland waxay u qabatay toddobaatan iyo shan dhallinyaro ah kuwaas oo masaafo dhan saddex kilomitir ordayey tartankan orodada ah ayaa noqonaya kii ugu horreysay oo ay qabato mid ka mid a jaamacadaha ku yaala magaalada boosaaso iyadoo dhiirigelin u sameynaysay dhallinyarada waxaa tartankani goobjoog ka ahaa isuduwaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha gobolka bari dhallinyaro isaga kala yimi xaafadaha magaalada boosaaso iyo weliba garsoorayaal tartankaasi dhexdhexaadinayay orodka ah gudoomiyaha jaamacadda sahal software axmed muuse xaashi iyo weliba cabdirasaaq cabdiqaadir xirsi ayaa sheegay in sanad walba ay qaban doonaan tartanka orodada ah oo dhallinyarada ay ku dhiirigelinayaan waxaan aad ugu faraxsanahay inaan aragno maantayto markii ugu horreysay oo laga qabto tartan noocan oo kale ah oo waxa weeye nin ka mid a dhallinyaradeenii waxa weeye puntland uu ku guulaysto meesha jaamacaddii ugu horreysay iyo waxa weeye barnaamijkii ugu horreeyey ee marathon ee laga sameeyo ee gudaha puntland uu maanta noo hirgalay waxaan aad ugu faraxsanahay inay dhiirigelin u tahay dhammaan dhallinyarada ku fakaraysa sportiska inay meel ka gaaraan waxa weeye kaalin weynna ka qaataan baan aad ugu faraxsanahay waxaan waxaan kusoo gabagabeynayaa in barnaamijkan iyo barnaamijyada la mid ah aan u hayno dhallinyarada aanan usii wadayno aan waxa weeye kusoo dhoweynayno ku dhiirigelinayno jaamacadduna ay mar kasta garab taagan tahay inay dhallinyaradeeda aqoontooda iyo waxa weeye waxtarkooda iyo waxsoosaarkoodaba mar kastaba waxa weeye laga faa'iidaysto waddankooda iyo dadkooda wax ku qabtaan dhallinyarada ku guulaysatay tartankan waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin tan waa waa tusaale ka mid ah waxyaabaha qaban kartaan soomaali muddo maalmo kadibna waxaad ku guulaysan kartaan hadafyadiina guud oo maaragtay nolosha adduunku mar walba waa hadaf ama yool yoolkaasa mar walba loo tartamaya wuxuu rabaa ha noqdo marka qofku yoolkaas buu gaari karaa sida tartankan loogu gaari karo oo tartankaas ooga bilowday hal tilaabo ayaa yool walbana loo gaari karaa oo nolosha ka mid ah marka waxaan dadka kalena u sheegayaa kuwa aan ku guulaysan u sheegayaa in aad ku guulaysan kartaan aysan wax weyn ahayn jadsi qofkii dadaalay siduu u dadaalay kii kaaga horreeyeyba ayaad ugu dadaali kartaa qaybaha kala duwana nolosha soo maanta haddii orodka lagaa qaaday berri baad qaadi kartaa wax kaloo weyn baad nolosha qaadi kartaa cabdiqaadir jaamac salaad oo kaalinta koowaadii u galay toddobaatan iyo shan dhallinyaro ah oo la tartamayay isaga kuna guulaystay lacag dhan shan boqol oo dollar ayaan weydiiyey dareenkiisa iyo weliba qaabka tartankaasi ugu guulaystay orodka ah oo noo suurtageliya inaan maanta aan si fiican u tartamno dhammaan marka waxaa leeyahay kolley ashcaartii aad buu kacsan tahay saas ma sii fahan karo aad baan u faraxsanahay dhammaanna waxaa leeyahay dadkii dadkii ka soo tartamay oo qaybta ka soo noqday inan ay daalina haddana ay meeshii ay ka wadaan insha allah qofba qofba maalin qofba maalin bay taagan tahay insha allah marka dhammaan kaalinta koowaad maxaa kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad galna aad baan ugu hambaleynayaa saaxiibaday weelkoo maalinay waan mahadsantihi dhammaan maxamed cali waa isuduwaha wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha gobolka bari waxa uu sheegay in dhallinyarada loo qaban doono tartamo noocan oo kale ah islamarkaana laga xulan doono dhallinyaro tartami kara si tartanka maamulka puntland ay uga qayb galaan orodka
qorshaha laga leeyahay barnaamijyada noocan oo kaleeta ah muhiimaddeedu waxay tahay in dhallinyarta lagu dhiirigeliyo annagu inima kala naqaano inima kala jecelin muhiimaddu waxay tahay dhiirigelin idinka layniin sameeyo si dadku ay fursad ugu helaan inay jirkooda jismi ahaanna u dhisi karaan fursadna ugu heli karaan dadkooda iyo degaankooda inay u mateli karaan orod ahaan waa la socotaan waxaa la qaban doonaa orada caalamiya halkan waxaan rabnaa inaan ka xulanno ordaduna maanta keliya kuma ekaan doonaan dadka u mateli doona degaanka iyo gobolka iyo puntland intaba dad toddobaatan iyo dhowr qof haddii aanan khaldanayn gaaraya iyo halkan ku tartamayey waxaan u malaynayaa dadkii kaalinta koowaad iyo labaad iyo saddexaad galay dhammaan fidiyoyadii la duubayay bay ka muuqdaan waxaan kaloo rajaynayaa inaad dhammaan indhihiinna ku daawanayseen soomaalida waxay ku mumahdaa xalaal iftiin baa la qoota annagu ma garanayn ragga kow iyo laba galay mana kala dhaqaano yuusuf maxamuud v o e boosaaso mahadsanid yuusuf markana ku soo dhowaada aamina afriig iyo heesta jaceyl aan lagula qabin
naftayda qorshaanu dhigay xubbiga qarsaan ku idhi adoon wanaga qawadiin wax iga qadaan ku idhi jacaylaan lagula qabin hadduu qalbigaaga degay jacaylaan lagula qabin hadduu qalbigaaga degay ilaabaa qaadire haqiironi baan ku idhi haqiironi baan ku idhi hadduu qalbigaaga degay jacaylaan lagula qabin hadduu qalbigaaga degay ilaabaa qaadire haqiironi baan ku idhi haqiironi baan ku idhi shaqu qadari la qayin ha kursooni kalsoonide baryada baryada baryada ka qadbaan ku yidhi hoy hoy baryada baryada baryada ka qadbaan ku yidhi hadan hadan qimay kalgacal xashaqu qadari la qayin ha qursooni kalsoonide baryada baryada baryada ka qadbaan ku yidhi hoy hoy baryada baryada baryada ka qadbaan ku yidhi naftayda qorshahaan u dhigay ka jog qorfahan ku idhi halkuu qarkaa ku lumay qoryaay ka dhibsahan ku idhi naftayda qorshahaan u dhigay ka jog qorfahan ku idhi halkuu qarkaa ku lumay qoryaay ka dhibsahan ku idhi
aamino afriig intaasi aan kaga gudubno bal markana kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha iyo maxamuud mascade waa tahay aan iraahdo jamaal axmed cusmaan ayaa nala socodsiinaya markana bal ciyaarihii aan dib ugu noqday jamaal
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno kulamo ka tirsan eve kaabka dalka ingiriiska ayaa la dheelay iyo sidoo kale laliigaha dalka spain ha yeeshee warar kale goosgoosa ciyaartooyga ah philip cotino ee waddanka brazil u dhashay ayaa si rasmi ugu biiray naadiga kubadda cagta barcelona iyadoo markaa ku biiritaankiisa naadiga barcelona uu ku sheegay inay ahayd mid markaa riyo ahayd oo in badan uu ku taamayey hayeeshe hadda dhab noqotay tani waxay ka dambaysay kadib markii naadiga liverpool ay ogolaatay in ciyaartooygaasi jirka ahi markaasi ay siistaan adduun lacageedoo gaaraya milyan oo lacagta ganiga starlinka taas oo markaa kaga dhigan inuu noqdo ciyaartooyga labaad ee u qaalisan adduunka ee kubadda cagta ee lacag intaa la eg lagu iibsado marka laga soo tago naimer junior oo isaguna xagaagii lasoo dhaafay ku biiray naadiga b s g ee barcelona ka tagay barcelona waxay raadinaysay kadib ka tagitaankii naimer junior ciyaartooy markaasi si weyn u bedeli karaya booska uu baneeyey waxaana cotino loo arkay inuu ka mid yahay ciyaartooyda dhowrkaahi ee bedeli karaya ciyaartooygaasi naimer junior iyadoo sidoo kale ciyaartooyda ay la soo wareegtay uu ka mid ahaa osman dambele oo lacag aad u far badan ay markaa ku soo gateen dhegaystayaal evercabka dalka ingiriiska haddii aynu aadno waxaa la dheelay kulmo naadiga kubadda cagta ee arsenal oo difaacanaysa koobkaas ayaa laga tuuray tartanka gebi ahaanba kadib markii naadiga nottingham forest oo ay marti u noqotay uga soo wadroonatay afar gool iyo laba gool naadiga arsenal ayaa laba gool la timid waxaase markaasi labadaasi gool aysan ahayn kuwo markaa naadiga kubadda cagta arsenal ku filnaaday marka la fiiriyo goolasha laga deliyey ee afarta ahaa naadiga tottenham ayaa saddex gooli waxba kaga wadroonatay naadiga wimbledon naadiga kubadda cagta ee shrowsbury town waxa ay bareejo eber eber la gashay naadiga westham united newport county iyo leeds unitedna laba gooli gool naadiga newport county ayaa ka wadroonatay dhegeystayaal maanta waxaa dhici doona naadiga brighton and hove albion waxay la dheli doontaa naadiga crystal palace dalkaasi sbainna waxaa la dheelay kulamo horyaalka laliigaha dalka sbain ka tirsan oo dib laisku soo laabtay kadib fasaxii la galay naadiga kubadda cagta ee barcelona ayaa guul ka gaartay naadiga levente saddex gool waxba ay keena kaga wadnoonatay saddexda gool waxaa u kala leeyay ciyaaryahanada messi suarez iyo paulino naadiga real madrid ayaa mar kale barbara lagu qabtay oo ay saltavigo la gashay barbaro laba gool iyo laba goola ciyaartooyga garet bell ayaa labada gool naadiga kubadda cagta real madrid u dhaliyey bell waxa uu ka mid noqday ciyaartooyda markaasi safka koowaad kusoo gashay muddo dheer kadib waxaana uu ku faray laba gool oo uu naadigiisa u dhaliyey hayeeshee real madrid ayaa guul ka gaaray naadiga celta vigo vilreal iyo deportivo lagran ayaa sidoo kale isku garab dhacay gooli gool ayay isla dhaaf waayeen atletico bilbaw waxa ay laba gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga alaves dhegaystayaala maanta waxaa jiri doona sidoo kale kulamo ka tirsan ciyaaraha kubadda cagta iyadoo kulmada la dheli doonana ay ka midka yihiin france cap naadiga lens waxay la dheli doontaa naadiga boulogne sidoo kale waxaa jiri doona kulamo kale oo laliga ka tirsan malaga iyo isbanyol ayaa dheli doona kulamo saaxiibtinimo caalami ah ayaa dhici doona ha yeeshee kulamadaasi waxyaabaha kusoo kordha iyo natiijooyinka sida ay noqdaan ciyaaraha kale ee barnaamijyada ciyaaraha soo socda ayaad ku dhegaysan doontaan
markanna ku soo dhowaada codka maxamed ciro bakaal iyo mid ka mida hesiisa
heesaasi riyo iyo fanaanka maxamed bakaal cirro waxay gunaanadu ahayd idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta saar cabdixamiid iyo anigaa jamaal axmed cismaan idinla socodsiinayay tan iyo afarta galabnimo dhammaanteen isku duban waxaan kaga tegaynaa sidaas maqal dambe xiise la
nabadgelyo jada sugaysaa